Tesalonika koowaad cutubka koowaad annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timotiyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha iyo rabbi ciise masiix neemco ha ydinla jirto iyo nabadu aad iyo goorba ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin annagoo baryadeeda idinku xasuusanayna waxaannu joogsila'aan ilaaheenna oo aabbaheenna hortiis ku xasuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jacaylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira rabbigeenna ciise masiix annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaa idin doortay waayo injiilkayagu idinkuma iman hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska iyo hubaal badan waad garanaysaan caynkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadin oo waxaad noqoteen kuwa ku dayda annaga iyo rabbigaba idinkoo ereyga ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo makedoniya iyo akhaaya jooga oo dhan waayo ereygii rabbigaa idinka dhawaaqay mana aha makedoniya iyo akhaaya dhexdooda oo keliya laakiinse rumaysadkiinna xagga ilaa wuxuu gaadhay meel kasta oo sidaas daraaddeed uma aannu baanin inaannu wax nidhaanno waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo sidaad sanamyadii uga jeesateen oo ilaaha ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa uu kuwii dhintay ka soo sare kiciyey oo ah ciisaha inaga samata bixinaya cadhada imaanaysa